Tirada caabuqa Covid-19 ayaa weli ku soo kordhay Iowa, taasi waa iyadoo kiisaska dalka oo dhan ay hoos u dhaceen, sida laga soo xigtay New York Times. Celceliska heerka kiisaska cusub ee dalka oo dhan ayaa hoos u dhacday 33 boqolkiiba labadii toddobaad la soo dhaafay, laakiin wuxuu ku kordhay ku dhawaad 20 boqolkiiba Iowa. CDC-du wuxuu sheegay in bulshada sare ay ku faaftay dhammaan gobollada Iowa sagaashan-sagaasheeda. Kiisaska cusub ayaa hoos u dhacay Nebraska. Si kastaba ha ahaatee, celceliska tirada maalinlaha ah ee isbitaalada Covid-19 waxay ahayd ku dhawaad afar boqol iyo labatan ilaa shan boqolkiiba hal toddobaad gudaheed. Guddiga Dugsiga Bulshada magaalada Sioux wuxuu ogolaaday iibsashada afartan kun oo dollar si dhaqso u imtixaanada Covid-19 intii lagu guda jiray kulanka habeenkii Isniinta. Waalidiintu waa inay buuxiyaan ogolaansho qoraal iyo hadal ah si imtixaanada looga sameeyo dugsiga. Kuliyadaha Jaamacadda Dadweynaha Iowa waxay dalbanayaan xaqa ay ugu baahan yihiin maaskaro gudaha fasalladooda iyadoo aan la eegin sharciga gobolka ama siyaasadeeda iyaga soo horjeeda. Heerka dilalka Iowa ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay sanadkii 2020, sida laga sheegay warbixin ka soo baxday xafiiska baristiska federaalka. Magaalada Sioux waxay diiwaangelisay lix kiis oo dil ah ama dil ah sanadkii 2020, halka ay ahaayeen laba sanadkii 2019. Dhammaan dambiyada rabshadaha ee gudaha ayaa kordhay 26 boqolkiiba, inkastoo dambiyada rabshaduhu ay kordheen sanadkii 2020. Dambiyada hantiga guud ahaan Iowa ayaa hoos u dhacay sanadkii 2018 ee isku xigta.